magacaygu waa cumar cabdulaahi maxaan ahay xiriiryaha bulshada wakaalada biyaha magaalada gaarisa ee gawaasko dadweynaha reer gaarisa maanta waxaan ogeysiinaynaa ka gawaasko ahaan waxaan iskugu yeernay idaacadoo dhan iyo warfaafintoo dhan waxay dhinacay ka imaadaanbo annagoo rabno inaan dadweynaha ogeysiino xaaladaha dhabta ah oo kambaniga ka jiro reer gaarisa maxaan ay noqteen inay biyo helaan biyihiina biilka ay bixin waayaan maxaa jirta horta arrintan aan ka hadlahayo ma quseyso dadka aan biyaha haysanin maxay quseysaa dadka biyaha leh kol dhow maxaan sii daynay ogeysiis oo idaacadahan kasii dayna annagoo dadka inay ogaadaan aan rabno inay biilka bixiyaan sababta taas nugu qasbatana maxay ahayd maxaa dhacday reer gaarisa inay biilkii biyaha iska bixin waayaan karibu sideed ilaa sagaal bilood oo deen ay iskaga dhigtaan lacagta biyaha biilka ay ku bixinayaanna waa lacagta biyaha daawada biyaha lagu soo gado shaqaalaha mushaar lagu siiyo gaarida diesel ee lagu gato marka arrintii maxay nagu noqotay caqabad anaga yani inaan ka soo bixi wayno adeegii aan bixin jirno oo muhiimka ahay marka taas ayaan ugu qasabtay inaan ogeysiiskaasna aan idaacadaha geyno maantana idaacadahoo dhan aan iskugu yeerno oona u sheegno maanta waa taarikh saddex iyo toban nin kasta oo biil biyo lagu leeyahay inuu biilkiisa iska bixiyo haddii biilka aad iska bixin wayso biyaha waa lagaa goynhayaa hadday noqoto in lagu soo celiyana lacag dheeri baa qasab kugu eh haddii mar la xiro oo adiga aad iska furatana waa lagu maxkamadda lagula tigsanaya oo haddii lagu helo waa ganaax boqol kun iyo laba sano jeel mise labadaba inaa wajahday khatarteeda leedahay marka si arrimahaas oo dhan aad godbaado dadweynow oo dadka reer gaarisa oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal muslim eh biyahan lagu weysaysanaya waa xaaraan biyahan cuntada lagu karsanaya waa xaaraan fadlan biilka biyaha iska bixiya ololahaasna iyo ogeysiiskiisna waa maqasheen umalaynayna hadda muxuu socdaa karibu shan iyo toban beri maantana si qabar ahaan ayaan ogeysiinaynaa arrintaa inay arrin rasmi ay tahay oo la tacaali doonto nin kasta oo biilka biyaha lagu leeyahay oo biyo helayo oo mise deen biyo lagu leeyahay marka arrintaasaan ogeysanayna reer gaaris aad iyo aadna ha u dadaalaano midda kale dadka kuwa biyaha haysanna ayagana wax yar maan ii sheegaya horta gabana nadiif jaamac aad buu u dadaalhayaa oo inta biyaha aan haysan maxaa ka mid eh ceelgaduudow tawakal dekabuurey buuralgi iyo bulanuura bohol ayaa laga qoda oo dowladda countiga oo hogaaminaya nadiif jaamac ay uu ka qoday maramtu farm oo la dhaho maramtu bohol hadda boholkaasna piping systemka iyo boholka waa la qoday bambiya waa la geliye tankigii ku naso waa la dhisay oo biyaha geynayay leemihii dekaburi iyo bulamduuri iyo waxaasoo dhan geynayana waa la tayaariyey marka kol dhow shaaca ayaa laga qaadi doonaa oo waa la dahfuri doonaa markuu dahfurana meelahaas biyo way helayeen iyo meelaha kaleo lamidka oo sidii kale burburiska iyo gadaasheeda ayadan adc bohol ayaa ku filan oo taangi laga dhisaya tumaini taas ayaa kaafin doontaa biyo la-aanta gaarsa ka jirto marka kol dhow arrimahan waan soo koobaynaa oo dowladda countiga way la tacaalaasaa